waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waxaa degan xaaladda deegaano ka tirsan gobolka mudug halkaasoo ay ku dagaalameen maalmo ka hor maleeshiyaad kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug islamarkaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa iyo shan iyo labaatan ruux kor u dhaafaya waxaa socda dadaallo ay wadaan waxgaradka ku dhaqan gobolka mudug ee lagu doonayo in lagu dhex galo maleeshiyaadkaasi halkaa ku dagaalamay oo la sheegay in weli ay isku hor fadhiyaan halkii ay ku dagaalameen maamulka puntland ayaa ku eedeeyey dhanka galmudug inay ka dambeeyeen dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka tawfiiq ee ka tirsan gobolkaasi mudug wasiirka arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo shir jilaad ku qabtay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ka xun tahay dagaaladaasi waxaana ugu baaqay maleeshiyaadka dagaalamaya inay xabadda joojiyaan wadahadalna ay galaan sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey ee ka qarxay deegaanka tawfiiq ee gobolka mudug ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug sida uu yidhi waxaan jeclahay inaan halkan ka diro baad aan u dirayno mas-uuliyiinta galmudug in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada tawfiiq ee degmada tawfiiq ee puntland oo saaka halka uu ka bilowday weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa in laga shaqeeyo nabadda muddo laga soo shaqaynayey adkaynteeda iyo joogtaynteeda aad iyo aad baan uga xunnahay xilligan aynu maanta marayno in dadku weli ay ku ceelqabaan in la adeegsado baabuur waaweyn oo la isu adeegsado oo dad ehel oo darisa iyo maamul darisa la isku laayo arrintaas waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo nabaddana laga shaqeeyo dhanka kale sarkaal u hadlay dhanka galmudug ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in dagaalka ka dhacay tawfiiq ay ka dambeeyeen ciidanka puntland oo uu sheegay in weerarkay iyagu dhankooda soo qaadeen laakiin wasiirka macdanta iyo tamarta ee maamulka galmudug axmed shire oo wafdigu hogaaminayo gobolka mudug ay u gaareen sidii loo joojin lahaa dagaaladaasi ayaa sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay uu u dhexeeyo maleeshiyo beeleedyo kasoo kala jeeda labada dhinac ee puntland iyo galmudug isagoona ku baaqay in shuruud la-aan loo joojiyo islamarkaana la wada hadlo horta dee dhibaatada taagan waxa weeyaan dagaaladu markay qarxaan baabuur ka qayb gasho oo kaco waxa weeye qofba siduu jecelyo u dhigaa oo maaragtay noqonaysa loo loo riixo laakiin kullaytaba mar haddii meesha aniga iyo ragga la socda ay naga go-an tahay in la nabdeeyo eedayn iyo inaan maaragtay sidaas wax u dhaceen inaan biciisano ma rabno wax rabno inaan nahno inta hartay ayaa tala u baahan laba maleeshiya beeleed oo dagaalamaysa weeye oo deegaankaas degan ayagaa finadu ka bilaabatay ayagaa finadu uhaysaa dhinaca galmudug ayaan hubaa ciidamo galmudug leedaha oo dagaalka saqayb gala male puntlandna xiriirka aan wada lahayn ama wada leen aan ka wada hadlayna wuxuu ahaa in ay xakameeyaan ciidamada puntland ee diwaan gashan ayaguna wasiiradooda madaxdooda waa kala hadala sidaasay nagu yidhaahdeen ma jiro wax wadahadal ah oo labada dhinac ilaa iminka la isugu keenay hase yeeshee waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu dhex galo islamarkaana dirirta lagu qaboojiyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadaasi kasoo cusboonaatay deegaanada ka tirsan gobolka mudug halkaasi oo ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawacyo waxaa maantay golaha shacabka xildhibaanada halkan taagan aan u taagannahay inaan xanuunka iyo dareenka runtii walwalka leh ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaamada bariga mudug ee afar waaqo iyo maaragtay tawfiiq deegaanadaas eryadaas oo dagaallo beeleed ay ka soo cusboonaadeen oo khasaare xooggan runtii dadka deegaankaas gaarsiiyey arrintaas ayaan maantay ka tacsiyeynaynaa waxaan runtii muujinaynaa sidaan uga xunnahay oo qarnigii kow iyo labaatanaad iyo soomaaliya oo intaasoo sano soddomeeyo sano dagaallo iyo dagaalbeeleedyo ku soo jirtay in hadda dagaalbeeleedyo cusub ay ka soo kordhaan deegaamadaas runtii waa ayaandarro weliba dee khasaare xooggan oo nafeed geystay iyo dhaawacyo aan hari doonin aan ka hari doonin dadka deegaankaas deriska ku ah walaalaha oo aan weligood ku kala guuri doonin dhaawacyada iyo dhimashada iyo dagaalku mar allaaliya markuu sii dheeraadaba wuxuu ku sii reebayaa dadka deegaanka saamayn iyo murugo iyo urkutaallo xooggan innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaanu halkan tacsi tiiraanyal oga diraynaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa ee ku geeriyooday dagaalkii ka soo cusboonaaday afbarwaaqo iyo degmada muxuu ahaa tawfiiq waxaanu leenahay ilaahay samriya imaan ha ka siiyo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo waxaanuna baaq nabadeed u diraynaa bulsho weynta ku dhaqan deegaankaas labada dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug culimaodiinka waxgaradka odayaasha iyo cuqaasha waxaanu leenahay waa in halkaa la geeyaa muxuu ahaa gurmad ku salaysan muxuu ahaa nabadeen xildhibaanada ayaa dhanka kale sheegay in doorkii dowladda federaalka ee soomaaliya aanu ka muuqan dhexdhexaadinta labada beelood waxaanay ku baaqeen in dib loo soo celiyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ka koobnaa maamulada galmudug iyo puntland doorkii dowladda federaalka ahayd meeshaas inuusan ka muuqan baan u jeednaa ciidamadii muxuu ahayto xasilinta gobolka mudug in dib loo abaabulo ciidankaas inay kala daateen baana maqalnay oo ma garanaysaa koob iyo labaatanaadii qaar dib loogu kala celiyey in ciidankii dib loo soo agaagumo oo ciidan xoog leh oo ka kooban labada maamul ka kooban ilaa heer federaal la geeya meeshaas oo dowladdu xil iska saarto oo dowladda federaalkaa loo diro dad mas-uuliyiin ah oo meeshaa shaqo ka soo qabta taasaan dowladdan ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka ee labada beelood ay doorkooda qaataan dadka deegaanka ee soomaaliyeed ee iyaga ka baxsan ee ehelka ee dariska la'ah ee degan gobolka mudug gaar ahaan soonkaas degan inay iyaguna si gaar ah isugu xilqaamaan inay dadkaas walaalahooda dhiiggooda joojiyaan oo ay kala dhex galaan dhankiisa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya sareeya guuto cabdilxamiid maxamed dirir oo ku sugan magaaladaasi gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa uu kulan la qaatay waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ku sugan magaaladaasi kaasi oo looga hadlay soo afjaridda colaadaasi ka jirta deegaano ka tirsan gobolka mudug kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdilcasiis cabdulaahi qooje iyo taliyaha guutada shan iyo tobanaad ayaa waxaa saraakiishaasi iyo ciidamadu ay halkaasi u tageen in ay qayb ka qaataan howlaha nabadaynta beelaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolkaasi si kastaba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanadaasi tawfiiq iyo afbarwaaqo ee ka tirsan gobolka mudug una dhexeeyey maleeshiya beeleedyo kala taabacsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxa uu geystay khasaaro dhimasho in ka badan shan iyo labaatan ruux iyo dhaawac intaa ka badan mana aha markii ugu horeysay ee maleeshiya beeleedyada halkaasi wadadega ay ku dagaalamaan iyadoona inta badan dirirtoodu ay ku salaysan tahay soohdinta iyo dhuldaaqsimeed cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali